إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada qeyrta qodobada warkiina suwaxkooda ugu waaweyn gaari dagaal ayaa dowladda federaalka loogu gubay inta u dhexaysa magaalada muqdisho iyo degmada wallabeen ee gobolka shabeellada hoose askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa qof ganacsada ah ku dilay magaalada muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday qaar ka mid ah saldhigyada ciidamada kenya ee gobolka jubbada hoose biyo badan oo ka soo fatahay webiga shabeelle ayaa jaray waddada xiriirisa jowhar iyo mahadaay oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe xildhibaanada iyo madaxda dowladda federaalka ayaa ku loolamaya sida ay dhaqaale ugu samayn lahaayeen fatahaadda ay wajahayso degmada afgo iyo gobolka shabeellada hoose gabdho kaalmo hore ka galay tartan qur'aan ah oo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxaa abaalmarin looga dhigay dahab xili ay dhowaan wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ay dahab ku abaalmarisay haween daaciyaad ah oo ku qalanjibiyey machad ku yaala degmada saako guddoomiyaha hore ee gobolka banaadir ayaa ka warramay dhibaatada ka jira magaalada muqdisho ee ay dowladdu federaalku sabab u tahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa sheegay in dowladda uu ka tirsan yahay ay tahay gumaysi kalkaal waxaa toddobadii bilood ee la soo dhaafay dalka talyaaniga galay in ka badan toban kun oo tahriibiyaal ah oo ay dad soomaali ah ku jiraan kuwaasoo haatan ku nool xaalad aad u adag maamulka ala sacuud ayaa shaaca ka qaaday in sannadkan ay xajka gudanayaan oo keliya dadka ku nool gudaha dhulka xaramaynka mas-uuliyiinta iyo shacabka maraykanka oo walaaciyo quus ka muujiyey heerka cudurka korona ka gaaray dalkooda إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا warkii oo fidsan gaari dagaal ayaa ciidamada dowladda federaalka loogu gubay inta u dhexaysa magaalada muqdisho iyo degmada wallabeen ee gobolka shabeellada hoose guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii la soo dhaafay qarax la beegsaday kolonyo gaadiid ah oo ay wateen ciidamada dowladda federaalka waxaana ay ku burbiyeen mid ka mid ah gaadiidkooda dagaalka ilaa iyo hadda inta la ogyahay khasaaraha waa gaariyo hal askari oo geeriyooday sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraray fariisimiyaasha ay ciidamada kenya ay ka degan yihiin deegaanada hoosingo iyo kulbiyo oo ka wada tirsan gobolka jubbada hoose lamana oga khasaaraha ka dhashay weerarkaasi askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa wiil ganacsada ah ku dilay magaalada muqdisho ganacsadahan ayaa lagu magacaabi jiray cabdishakuur kaasoo ka shaqayn jiray meel carwo ah haddaba walaashiisa ayaa ka warantay sida ay wax u dhaceen waxaan kuu sheegayaa horta cabdishakuur saacado ka hor ayaa iigu dambeysay inta aan bajaaji soo raacay oo guriga imaanaya ayaa iigu dambeysay wax yar ka bacdina taleefon ayaa ii soo dhacay walaalkay xaqiiqdii markaan aan ka soo tagaayay meel carwo ayaa ugu soo tagay uu ka shaqaysanaya nolol maalmeedkiisa oo noogu soo dhicinayay waxyar ka bacdi qadadu isoo siiyo iisoo gaday afkayga ma saarin markaa aniga gacmaha dhaqan rabay waxaa laydhaha walaalkaaga isbitaal madiinuu yaalaa maxaa jiraan dhahay waa ku naqi taleefoonka wiilka waa iga qaban waaye mar labaadaa wacay wiil kalaa iga qabtay cabdishakuur dhaawac waaye isbitaal madiina imaaw bikoos markaas maxaa yeelay anugu igu qancinaaye waa orday isbitaalkiyaan tagay isbitaalka markaan tagay ilaan ruuxu meeduu ahaa way ifiiriyeen meel been beenay ii direen marba meel beenay ii direen markii dambe waxaa dhaha walaalkaygaa la i tusiyo ugu dambeys waxaa laydhaha walaalkaaga wuu geeriyooday ee qolkaanuu ku jiraay kaali u gal walaalkay macaan waa u galay waa arkay yo naf kastana mood way sugaysaa maalintii igu imaatay hooyadayda dhimatay adduunya waxay tahay aan ka sabray maalinka igu xigtay aabbahay macaan aan jeclaay abaxay maanta oo ii labayso walaalkayga macaan ayaa iga tegay geerida xaq waaye gacanka xaqdan ayaa dishay geerida ma diidaayo qof islaama ahay laakiin walaalkaygoo sooman oo habeenkiina isla salaatuleel aa isla tukanayni oo ilaah aa isla barinayni yowma tubla saraa'ir maalin aan sir la qarsan karin ayaa jirto oo awood aan jirin oo quwadna aan jirin maalinkaas a ilaahay ka tuugaa wiilka wa ardayuu ahaa oo maskiin ah hooyo aabbo uma nooleen anihi asagaa hooyo aabba isku ahayn maanta hindhahaya i beeliyeen alla laakiin hindha ima beelinin biyo badan oo ka soo fatahay webiga shabeelle ayaa jaray waddada xiriirisa jowhar iyo mahadaay oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe warbixinta qodobkaas waxaa inoo haya waryahan abuubakar wararka naga soo gaaraya magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxay sheegayaan inay si rasmi ah u gooday waddada xidhiirisa magaaladaas iyo degmada mahaday kadib markii ay ku soo rogmideen biyo soo jabsaday karkarada webiga shabeelle biyahan ayaa saameyn ku yeeshay tuulooyin dhowr ah iyo dhulbeereedyo waxaana tuulooyinkaas ka mid ah baaroweyne mareerey jariirey lebiga maangaay buurfule baarey iyo kuwo kale qaar ka mid ah dadka deggan deegaanadaas ayaa si kooban uga hadlay arrintan waa waddadii jowhari mahaday isku xerayso waa go'day afartan iyo siddeed tuulooyin ayaa qaarkooda go'doon ku jiro qaarkooda maxaan ku idhahay to hadda biyo ay ku socdaan qaarkooda ay ka qaxeen zoonka dhambo webiga shabeelle ayaa sanadkan meelo kala duwan ku fatahay waxaana ugu wacan biyaha uu webigu wado oo aad u badan kuwaasoo laga soo furo marna laga xidho dalka etoobiya webiga oo aan lahayn dayactir kanaalada biyo-xireenada oo ay gacanta ku hayaan maamul goboleedyada qaar kuwaasoo siday doonaan ka yeela iyo hay-ado dhaqaalo ku bixiya in biyaha lagu soo furo magaalooyinka si ay dadka u barakacaan iyagana ay mashruuc uga dhigtaan sida uu bil ka hor shaaca ka qaaday guddoomiyaha gobolka hiiraan ee hirshabeelle oo lagu magacaabo cali jayte cusmaan xildhibaanada iyo madaxda dowladda federaalk ayaa ku loolamaya sida ay dhaqaale uga samayn lahaayeen fatahaadda ay wajahayso degmada afgo iyo gobolka shabeellada hoose cabdisamed cabdulaahi ayaa warkan faahfaahinaya musiibooyinka dalka ka dhaca sida abaaraha fatahaadaha iyo cudurrada waxay noqdeen fursado ay ka faa'iidaystaan dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo hay-adaha shisheeye xaaladda degmada afgooye ayaa haatan ah mid liidata kadib markii si aadaah ay ugu fataheen biyaha webiga shabeelle dowladda federaalka ayaa waxay bilowday inay qaar ka mid ah dadka qurbajoogta ah ee aan waaqic la socon lacago ka dalabto iyadoo kaashanaysa wadaadaha la shaqeeya maxamed cumar dalxa oo kamid a baarlamaanka ayaa sheegay inuu ka cabsi qabo in la musuq maasuqo lacagahaas maadaama hore loo lunsaday lacago dad dhibaataysan daraadooda lagu qaatay waxaan aad maaragtay u rajaynaynaa dadka wax loo qabanayo iyo dadka wax loo dhiibayo in aad maaragtay labadaasi looga baaraamdego waxay noqonaysaa wax allaala wixii ummadaasi loogu talagalay hal bacad lagu lisay ciddii dibindaabyo samaysa ee ayadana leexsata ama ku samaysa waxa la yidhaahdo musuq maasaqna in maxkamad lala soo qoro oo ayan dhicin in wax allaala wixii dadka qaarkood ee aan ku baranay in ay sameeyaan intay jeebka ku ritaan guryo ay kaga dhistaan ummadda soomaaliyeedna ay ku dhex joogaan ayagoo xaragoonay sidoo kale wuxuu ka digay in madaxda dowladda federaalka ay jeebabkooda ku haystaan lacagaha xilliga loogu baahida badan yahay waayo fatahaadihii beledweyne lacago ay wadaada ka soo ururiyeen nairobi ayaa waxaa la wareegay farmaajo iyo khayre iyagoona sheegay inay bundo ugu dhisayaan beledweyne ilaa iyo haddana lama garanayo lacagtaas iyo halka ay ku dambaysay maaha waktiga asaga ee aanan u baahnayn in iyadoo jeebka lagu haysto dadkiina quuriwaa darteeda loo gaarsiin waayo oo aanan dhicin maaragtay ujeedkii loo bixiyey lacagtaasi oo ay ahayd in dadkaasi ay ku badbaadaan maaha dadka inta nin banaanka caawa seexanaya caruurtiisii ayaga dhammaan beerahoodii biyo ku jiro marka la yidhaahdo maaragtay laba bilood ka bacdi saddex bilood ka bacdi ayay gaaraysaa macaawanadii loogu talagalay waa taasi waa wax aanan kasoo qaad lahayn ee weliba ay lamid tahay xasidnimo iyo xiqdinimo ninkii lacagtaasi iyo maamulka ee wixii ummadaas in la gaarsiin loogu dhiibay inuu bakhaaro ku shubto oo ku haysto taa micnaheedu waxa waaye dadkaasi uma maarata qalmaane maartay anaa meel kale u raadsanayo iyo meel kale oo aniga io anfacaysa ayaan geysanaya dalxa ayaa ka mid ah xildhibaanada u xusul duubaya in lacagahaas loogu dhiibo afgooye waxaana xilligan dowladda federaalka uu u yahay mid kala guur ah iyadoo xildhibaanada iyo madaxda kale ay baadigoobayaan lacago ay mar kale ku soo baxaan biyaha faraha badan ee kusoo fatahmay afgooye ayaa waxaa la sheegay inuu soo furay maamulka degmada balcad ee dowladda federaalka maadaama halkaa uu ku yeelo biyo xireen weyn waana mashruuc ay dowladdu la ogtahay xubno ka tirsan dowladda federaalka oo aan la xiriirnay si ay arrintan uga jawaabaan ayaa ka gaabsaday ka hadalkeeda gabdho kaalmo hore ka galay tartan qur'aan ah oo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxaa abaalmarin looga dhigay dahab xilli ay dhowaan wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ay dahab ku abaalmarisay haween daaciyaad ah oo ku qalanjibiyey machad ku yaala degmada saako maxamed cali aadan ayaa warbixintan inoo haya mu'asaso lagu magacaabo iqra ayaa magaalada muqdisho ku qabatay tartan qur'aan oo ay ka qayb galeen ku dhowaad boqol haween ah oo isaga kala yimid degmooyinka magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya mu'asasada ayaa deegaanka daarusalaam ku qabatay munaasabad gunaanad u ahayd tartanka waxaana gabadha kaalinta koowaad gashay la siiyey konton garaam oo dahab ah qaar ka mid ah martidii ka qayb gashay tartanka ayaa bogaadiyey hablaha aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay hablaha kelmadda aan sida gaarkaa u leeyahay waxa weeyaan haddaan juhdigan iyo dadaalkan iyo maaragtay ay kitaabka ilaahay oo la xambaarsiiyey sidan maxaan dhahay toon loogu dadaalin xaggay horta ka imaanayaan oo ay ka soo baxayaan hablaha halka ammaanta iyo shahaado sharafta ilaahay uu ku siiyey ilaahay baa xuquuqdiina ilaaliyey ilaahay subxaanahu wa tacaala ku kalsoonaada kalaamkiisa aad xambaarteenna ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baqaa gabdhaha inkastoo xifdiga qur'aanka iyo tasxiixiisa oo carabka la toosiyo uu yahay arrin aad iyo aad boqolkiiba boqol muhiim ah haddana xil kale ayaa gabdhaha sii fuushan xil kale ayaa saaran oo la raba inay gutaan gabadha kaalinta koowaad ka gashay tartanka qur-aan akhriska ayaa waxay cabbirtay shucuurteeda maxamed anigoo ah zakiye maxamed aadam maanta waxaan ku faraxsanaya inaan heerkan soo gaaro ilaahay amarkiis ayaana ku soo gaaray ma aha wax aniga aan keensaday waa ilaahay tawfiiqdiis in dahab lagu maamuuso haweenka kaalimaha hore ka gala waxbarashada ayaa hadda noqonaysa mid cusub oo ku soo kordhaysa saaxaadka waxbarashada wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa bishii lasoo dhaafay ee dulqacda abaalmarina dahab ah guddoonsiisay haweenkii kaalimaha saddexda ah ee ugu horreeya ka galay maxadka khadiija ee soo saara daaciyaadka sheekh maxamed abu cabdalla oo ah waaliga wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa goortaasi munaasabadda ka sheegay in abaalmarinta haweenka ay ka dhigeen dahab taasoo ahayd arrin cusub oo ay soo kordhisay wilaayadu marka la eego xajmiga ay lahayd waxaasoo dhan waxa weeye waxayna tusaysaa gabdhaha in ihtimaam weyn ay wilaayadu siinayso mujaahidiintuna ay siinayaan liajli daalika maantayna hadda waxaad arki doontaan jaa-iso horey jaa-isooyinkii hore ka duwan jaa-isooyinkii hore waxaa la bixin jiray lacag iyo dhar iyo waxbaa la bixin jiray soo ma aha waxa weeye jaa-isadan gabdhaha maadaama saddex sano ay wax soo baranayeen jaa-isada la bixin doona waxay noqon doontaa dahab baraha internetka ee warbaahinta alfurqaan ayaa lagu baahiyey sawiro laga soo qaaday xafladdii maxadka khadiija oo ay ka muuqdaan abaalmarinadii dahabka ahaa waxaana halkaasi ka daalacday dad aad u badan oo dunida dacalladeeda ku kala sugan guddoomiyaha hore ee gobolka banaadir ayaa ka warramay dhibaatada ka jira magaalada muqdisho ee ay dowladdu federaalku sabab u tahay cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa ka warramaya guddoomiyii hore ee gobolka banaadir ahaana duqii muqdisho yuusuf xuseen jimcaale oo saxaafadda la hadlay waxa uu sheegay in dilalka askarta dowladda federaalka ay shacabka muqdisho u geysanayaan waxyaabaha sii kordhinaya ay ka mid tahay iyadoo askarta aan la ciqaabaynin waxa uu sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka yimid dalka maraykanka aanu ogoleen xukunka qisaasta taasina ay keenayso in askartu sidii ay doonaan shacabka ay u dilaan islamarkaas inay magaalada iska mushaaxaan madaxweyne farmaajo markuu yimid ilaa ay hadda dilka waa la joojiyey waa la xukumaa mararka qaarkood laakiin inta badan lama fuliyo inta badan lama fuliyo haddii aan la fulinna asgariga ama qoriga ninka sito ama mooryaan ha ahaade ama maleeshiya ha ahaade ama asgari ha ahaadee wuxuu ku dhiiranaya maalin kasta inuu wax dilo marka maalin kasta dadkayna waxay u xaraashan yihiin qof ilaashanaayo wax kale ilaashanaayo ayaan u dhammaashohaynaa ciqaab ma jirto askarta dowladda federaalka ayaa marka hore waxay dili jireen shaqsigii u diida lacagaha baadda ah ee ay dadka ka qaadanayaan laakiinse iminka waxay bilaabeen in dilwadeereedyo ay geestaan iyagoo dad badan ku laayay meelo kala duwan oo muqdisho gudaheeda ah habeendhowda muqlisay dilwadareed ka dhaca magaalada muqdisho degmada warta nabadda ka dhaca maalinka sii horeysa habeendhowda kasii horeysa garas baaley duleedka muqdisho tubaalaha sheekh ibraahim dilwadareed kale ma ka dhacay waxaan jiri jirin waa dalkaani maalin kastaa dadka lagu dilaa hadda waxaan aragna waxaan keennaba dhaqanka ameerika iyo ka jiri jiray dilwadareed wax la yidhaahdo oo qof inta qor iska soo qaata iska dadka xasuuqaayo cabsiyaan jirin waxaan laga cabsanayn qofkan wax dilo in la dila ka cabsa maayo maxaa yaele inaan wax la dilayn u arka guddoomiye hore ee gobolka banaadir wuxuu sidoo kale ka hadlay ciqaabta ay ku jiraan reer muqdisho oo dowladda federaalka iyo shisheeyuhu ay jidadka ka xirteen wuxuuna sheegay in arrintaasi aanay xal ahayn meydka lama qaada karo gabadha foolato isbitaal lama gaarsiin karo ardayga iskuulka waa gaari la'yahay kii jaamacadaada jaamacadda waa gaari la'yahay cid kastoo socota ma edhikaaray wadataa so shacabka aawa kala wareeg wax la yidhaahdo midda labaad dadka jooga iyo jagboyntiyada laftirkooda waxay u baahan in marka hore lasoo wacyigeliso intaan jagboyntiga la keenin in la wacyigeliyo marka calaa kulli xaal wadooyinka xiran waa xabsi kor ka furanay dadka ku jiraan dhaqaale yaa baaba'ay hadda wadada markaa martay business ku aali jiray iyo dukaami ku waaweynay supermarketyo waaweynay maanta cid gelaysa ma jirto way iska xirmeen waa iska- waa waa ka tageen okay baabuurtii waxay dadka wada jiray baabuurtooda waa wada dhigeen garaashay dhigeen markaasay bajaaj wada raacaan maxaa ku kalifay waxaa ku kalifay ah, wadooyinka xiran ayaa ku kalifay waxaan xasuustaa aniga nin agaasimo ah ee islaantiisii intay xanu- shil gashay baabuurkiisu ku soo qaaday ee jagboonta inta lagu celsha laleeyahay dejiga adaarta mootada saaro war waa islaantaydi ee dhikaarkayga waa kan agaasimaan ah shilay iga gashay isbitaalkaanan u wadaa waa laga diiday muddo badan ayaa reer muqdisho iyo dadka kale ee soomaaliyeed ee shisheeyaha iyo maamulada la shaqeeya ay maamulaan waxaa loo jeediyey baaq la xiriira inay iska dulqaadaan oo kuwa dhibaatada ku haya laakiinse waxaad moodaa weli inaanay si toos ah hurdada uga kicin xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa sheegay in dowladdu uu ka tirsan yahay ay tahay gumeysi kalkaal wariyahan haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya waxaa toddobadii bilood ee la soo dhaafay dalka talyaaniga galay in ka badan toban kun oo tahriibiyaal ah oo ay dad soomaaliyaha ku jiraan kuwaasoo haatan ku nool xaalad aad u adag wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka talyaaniga ayaa sheegtay in ay diiwaangelisay in toddobadii bilood ee lasoo dhaafay ay dalkaasi galeen tahriibayaal gaaraya ruux kuwaas oo ay soomaali ka mid yihiin talyaanigu wuxuu sheegay inuusan garanayn waxa uu ku sameeyo dadka soo galaya waddankiisa waxaana xusid mudan in dadkan intooda badan la geeyey xeryo waaweyn islamarkaana laga qaaday faro si aysan ugu sii gudbin waddamada kale ee yurubta qaar ka mid ah dadkaas waxaa ku dhacay cudurka corona halka qaarkoodna ay qaadeen cudurada dhimirka maadaama ay saxaraha liibiya kaga soo tageen dad asxaabtooda ah oo hortooda lagu dilay iyo qaar socon waayey oo ay kasoo tageen kana mid yihiin haween haweenka tahriibayaasha qaar ayaa hadda ah xaamilo kuwaasoo ka soo baxay xabsiyada ku yaala waddanka liibiya oo kufsi iyo tacdiyo badan loogu soo geystay tahriibayaasha hadda qaxootiga ku ah talyaaniga waxay u badan yihiin dad lacago baad ah oo toddobaatan kun oo doolar gaaraysa loogu soo qaatay dalka liibiya toddobadii bilood ee lasoo dhaafay waxaa badda u dhexaysa waddanka talyaaniga iyo liibiya ku dhintay in ku dhow kun qof oo soomaali tahriibayaal ah mar walba culimada muslimiintu waxay ka digaan in loo tahriibo wadamada shisheeye iyagoo soo bandhiga nusuus sharci ah oo allah iyo rasuulkiisa arrintaasi ku mamnuuceen sakariya maxamuud xaaji cabdi oo la hadlayay saxaafadda gobolka bari ayaa ka hadlay sidai ay madaxda dowladda federaalka ugu bareereen inay etoobiya gacanta u geliyaan waddanka barigiisa iyo baddiisaba wuxuu sheegay in soomaaliya etoobiya ay ka dhexayso taariikh dheer oo cadaawadeed dee qofkii aan taariikhda aqoon oo hadda dhashay isagay jirtaa laakiin de soomaaliya iyo etoobiya shan iyo shan boqoloo sano weeye taariikhdooda ay inta la ogyahay axmed gurey markay inta dalka soomaaliya qabsadeen dadkii laayeen oo maladooxeen kabacdina soomaalida ay is abaabushay oo iska celisay intii ka dambaysana dee mililakh iyo xaylasalaase iyo mingisto iyo malazanaw iyo waa ognahay siyaasaddu ay ku dhaqmahayeen oo burburinta dowladda soomaaliya iyo dagaaladii dhacay oo lixdan iyo afartii iyo kow iyo toddobaatan iyo toddobadii iyo waxaasoo dhan waa la ogyahay dal weyn oo soomaaliyadaa ahayo ingiriis ku wareejiyey kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo afartii ee dhulka hawd la yidhaahdo iyo muxuu ahaa reserve reserve area oo ingiriis ku wareejiyey oo ay dadkaasi xun ula dhaqmatay oo dadkaas soomaaliyad cadaadisay kenyana hadda la mid bay noqotayoo waa dhexdaas labadii kun iyo tobankii waatay soo gashay dalka ilaa haddana ay ku jirtaa iyadoo ay taariikhdu sidaa tahay ayay haddana madaxda dowladda federaalka sheegaan in ay walaalo yihiin etoobiya oo waxaad maqlaysaa farmaajo ama kheyre oo odhanaya walaalahayo etoobiya ama walaalkan abey arrintaas iyo sida uu u arko ayaa la weydiiyey waxaana isagoo qoslaya uu yidhi
sidaa dadku ula yaaban yahay baan ula yaabana wuxuu sheegay in farmaajo oo halis badan u horseeday waddanka islamarkaana uu dalka soo geliyey ciidamo etoobiyaan ah isagoo sidoo kale soo hadal qaaday tacdiyada kenya Ee, nasiib daro ee, ciidamo badan oo ajnabi ahna hadda oo etoobiyaana dalka waa ku soo kordheen oo isagu uu keenay ujeeddada uu keenayna kolleyda ujeeddo khayr qabta maahanoo ciidan ajnabi oo etoobiyaana weliba keenida dalka kuma habboona Ee, dhinaca kalena kenya iyaduna maalin walba layso oo helikobtaro iyo helikobtar gaanshib isku laysa arrintaasi waa arrin la yaab leh meesha walaalnimadaas ka timidna garan mahayo walaalkay abi axmed anugu ma garanayo macnaheeda wuxuu muujiyey in abey axmed oo maray dariiqadii madaxdii isaga ka horreeyey wuxuuna tusaale u soo qaatay hadallada cadhada leh ee uu ka odhanayo soomaaliya inta ay ee, muxuu ahaa malazanawi bahalkii muxuu ahaa abay dhowr jeerna waa laga hayaa soomaaliya annagu waa midoobaynaa lagamana jawaabin dowladda soomaaliya kamay jawaabin Ee, arrintaasi waa arrin khatara dekedihii baa jira ciidamo badeed oo aanan annagu garanayn etoobiya meesha badda uga timidna waa la samaystay haddeer ee, muxuu ahaa qolo carabi isku maran yihiin oo biyihii webigaas la yidhaha nail xildhibaan sakariye iyo kuwo kale ayaa si cad u sheegay in dalku gumaysi ku jiro saas toytaana waxay ka mid yihiin nidaamka ay madiidinimada ku eedaynayaan maamulka ala sacuud ayaa shaaca ka qaaday in sanadkan ay xajka gudanayaan oo keliya dadka ku nool gudaha dhulka xaramaynka maxamed ciise ayaa ka waramaya inta badan xajka sanadkan waa uu ka duwan yahay xajka sanadihii hore aynu soo marnay waxaana ugu wacan musiibada coronavirus ee ka jira caalamka ma jiro dad ka soo xajinaya meel ka baxsan dhulka xaramaynka kadib go-aan arrinkaasi ku aadan oo uu soo saaray maamulka ala sacuud waxaana xajinaya oo keliya sanadkan dadka degan gudaha xaramaynka bayaan ka soo baxay wasaaradda xajka iyo cumrada ee maamulka ala sacuud ayaa loogu hadlay qaabka loo xajinayo sanadkan iyadoo lasoo kordhiyey shuruudo dhowr ah oo ay tahay inay buuxiyaan dadka ka xajinaya gudaha dhulka xaramaynka toddobaatan boqolkiiba xujayda sanadkan waa jaaliyadda muslimiinta ah ee degan dhulka xaramaynka halka soddon boqolkiiba ay yihiin dadka ku nool dhulka xaramaynka waxaana dhammaan dadkaasi ku xihan shuruudo badan inay qabin cudurka coronavirus marka loo eego shuruudaha wasaaradda xajka iyo cumrada ee maamulka ala sacuud soddon boqolkiiba ee laga siiyey dadka u dhashay dhulka xaramaynka waxaa la sheegay in ay yihiin dadka ka tirsan maamulka oo keliya gaar ahaan kuwa ka shaqeeya wasaaradda amniga iyo caafimaadka waxay wasaaraddu sheegtay in nisbadaas la siinayo shaqaalaha maamulkooda ee ka shaqeeya labadaas wasaaradood gaar ahaan kuwa ka caafimaaday fayruska wuxuu aala sacuud ku candacooday in arrintan ay u sameeyeen dhiirigelinta shaqaalahooda dadka sanadkan gudanaya xajka waxaa sidoo kale da-dooda lagu xadiday inay u dhexayso labaatan ilaa konton waxaana meesha ka baxay dad badan oo muslimiin ah oo doonayay inay xajiyaan kuwaas oo degan gudaha xarameynka marka laga soo tago muslimiinta degan dhulka ka baxsan xarameynka oo gebi ahaanba aan xajinaynin sanadkan inkastoo dukumiintiyada xajka ay dadku ka qaadan jireen iyagoo tagaya xarumaha dowladda ama maraya hay-ado arrimaha xajka ka shaqeeya ayaa sanadkan wuxuu maamulka ala sacuud sheegay in dukumiintiyada xajka lagu qaadanayo barta internetka oo keliya is-hor istaaga maamulka ala sacuud ee xajka sanadkan iyo kusoo koobidda dadka ku nool gudaha xarameynka oo keliya waxay dad badan oo muslimiin ah ku tilmaameen inay tahay dhibaatadii ugu weyneyd ee uu sababay cudurka korona ee caalamka aynu ku noolnahay faraha ba-an ku haya waxaa hadda meesha ka baxay muslimiin waayeelo ah oo aan rajo badan ka lahayn nolosha oo aad u jeclaan lahaa in ay sanadkan gutaan waajibka xajka balse qadarta allah kadib waxaa ka hor istaagay awaamiirta ka soo baxday maamulka ala sacuud tani waxay fariin u tahay dadka muslimiinta ee awoodda u leh inay xajiyaan islamarkaana ka gaabiyey sanadkii lasoo dhaafay waxaana la gudboon inay ka faa'iidaystaan wakhtigooda iyo awoodda uu allah siiyey maadaama ay imaan karaan imtixaano la mid ah korona oo dadka u diidi kara xajka marka dib loo eego taariikhda xajka marar badan ayay dhacday in laga baaqsado xajka oo aan la gudan sababo ku aadan cuduro jiray ama dhibaatooyin soo darsay oo ay la mid ahayd mooryaan iyo tuugo wakhtiyadii dhexe xujayda u geli jiray jidadka soo gala kacbada taasoo sannado xiriir ah sababtay inay dadka muslimiinta ah iyagoo u baqaya naftooda ay soo xajin waayaan ama tiradooda ay nusqaanto halkaad warkaas ka maqlaysaan waa idaacaddani islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambayntii mas-uuliyiinta shacabka maraykanka ayaa walaac iyo quus ka muujiyey heerka cudurka korona oo ka gaari dalkooda cudurka korona oo fara kulul ku haya dalka maraykanka ayaa waxaa si guud ugu dhintay boqol afartan iyo todoba kun lix boqol toddobaatan iyo laba ruux agaasimaha xarunta xakamaynta iyo ka hortaga cudurrada oo ugu magacaaban dowladda maraykanka nin kale ugu magacaabo robert ayaa yidhi qiyaasta ugu fiican ee aan hadda hayno waa kiis kasta oo la soo sheego inoo jiro toban kiis oo kale oo korona ah maadaama ay dad badan qarsanayaan xanuunkooda sidoo kale maqaal lagu daabacay wargeyska new york times ee ka soo baxa dalkaasi maraykanka oo ay qortay haweenay ka soo jeeda dalka maraykanka ayay ku tiri maqaalkeeda oo ay ugu sheekaynaysay qiimo la-aanta ku timid baasboorka maraykanka caabuqa korona awgees waxaan ka safray dalka maraykanka maalmihii uu bilaabanayay caabuqa korona anigoo aaday dalka ireland waxaana safarkaas ku bartay darsi muhiim a aanan bara lahayn hadduusan dhici lahayn korona kaasoo ah in ay dadka dhan wada siman yihiin oosan qofna qofka kale ka sarin hadalkan ka soo yeeray haweeneydan ameerikaanka ah ayaa muujinaya sida ay dadka ka soo jeeda dalkaasi maraykanka yihiin kuwa iskala weyn dadka kale iyo sida ay u liidaan shucuubta aanan ameerikaanka ahayn dhinaca kale waxay sheegtay inay ku adkaatay inay ku laabato ameerika ayadoo loo marayo waddamo badan oo ay ka mid yihiin ingiriiska kanada iyo mexico baasboorka ay wadato dartii haddaba si guud caabuqa korona ayaa si ba'an ugu faafay gobollada dalka maraykanka waxaana gebi ahaanba hakad galay shaqooyinka waxbarashada iyo dalxiiska oo dhaqaale badan ka soo gelaya maraykanka waxaana dadka dalkaas ay ku nool yihiin xaalad quusa warkiisu waxa aad kala socoteen idaacaddan islaamiga alfurqaanna waanageynta